xildhibaankan oo lagu magacaabo yuusuf gamadiid kana mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalka inuu gabay hawshii loo igmaday islamarkaana uu hadda u xusuldoobayo sidii ugu sii fadhin lahaa kursiga villa soomaaliya isagoo tilmaamay in madaxweynaha uu ku marmarsiyoonayo qabashada doorasho cod iyo qof ah arrintaas oo uu ku tilmaamay xildhibaanka mid aan suuragal lahayn xilligan islamarkaana khilaafka ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka uu yahay mid marba marka ka dambaysa weji hor leh yeelanaya doorasho qof iyo cod ah waxa weeyaan lagama shaqayn wakhtigii laga shaqayn lahana waa naga soo gudbay madaxweynaha ummadda soomaaliyeed ee hadda ku dhegan doorasho cod iyo afaan qabanaynaa lehna waxaan aaminsannahay runtii shaqada looga baahna inuusan qaban doorasho waxaa asal u ah sideedaba in laisla ogol yahay hanaankeeda iyo cidda qabanaysaba ayadoo marka dowlad goboleedyada inna ay maqan tahay inna maanta ay bannaanka taagan yihiin waxyaabaha kaloo asaasigu ahan aan laga shaqayn waa qabanayaa waxa loo leeyahay waa un muddo dheeraysi iyo aan sii joogo xildhibaankan oo hadalkiisa sii watay ayaa waxaa madaxweynaha dowladda federaalka ee haatan uu dib u xusuusiyey hadalladii laga diiwaangeliyey markii uu ka midka ahaa kooxdii mucaaradka ku aheed dowladdii federaalka ee isaga ka horraysay ee uu madaxda ka ahaa farmaajo islamarkaana ay maanta iyagu taagan yihiin mowqifkii uu shalay aaminsanaa madaxweynaha madaxweynahan hore ayuu u yidhi madaxweynihii ka horreeyey saaxiibkii ahaa farmaajo wuxuuna kala dooransiinayaa labo doorasho maankiisa yarka uu ka helay oo asiga uu ku soo baxayo aan lagula tartamaynin in uu maxaan ku rahda lagu qasbo waa iska inuu iska joogo labadaba lama aqbali kara u yidhi labadaba lama aqbali kara hadda leenahay lix iyo labaatanka insha allahu tacaala may shan iyo tobankeeda iyo teendhadii ay noo ballanaa qofkii nool eedeyntan oo xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka uu soo jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waxa ay qayb ka noqonaysaa eedeymaha ay warbaahinta isku mariyaan madaxda dowladda federaalka arrintaas oo aqoon-yahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed ay rumaysan yihiin inay salka ku hayso ujeeddooyin iyo dana gaar ah oo ay leeyihiin mas-uuliyiintan